waxaan aad uga xumahay dhacdada ka dhacday halka magaalada la dhahaa waara oo wajaha west ka mid ah oo gabar todobai toban ah toban iyo todoba sano jirta lagu gubay guri oo nin loo guureyna uu gubay sidii xaaladda hadda loo sheegay inkastoon maqanahay oon waddanka maqanahay arrintaas aad iyo aadaan ugu xumahay mana ma dhici karto dee qadar alla waayo horta wixii waa dhicin hadday dhiceenna ma wixii laga qaban kara unbaa laga qabani qofkii qof dilay ama gubay waa laazim in sharciga la mariya taas meel looga laabanayo ma leh waddankan sharciyuu leeyahay sharciga asaga waa lala tigsani haddee waxaana maqlay qofkii in la xiray ilaa haddana kootiniga aan la geyn sababta kootiniga loo geyn waayena oo kootini qofka asagaan loo geynaynin waa ogaanaya waana lagu qasban yahay oo dowladda inay kootini qofka asaga ay geyso oo sharciga la mariyo oo la xukumo haddee kolleyba wixii xukumaya waa un jaaj ah laakiin waxaan ku dadaalaa aniga haddaan nahay xildhibaankii lasoo doortay inaan garab ugu noqdo ciddii ama qaraabadii gabadha ay ka dhimatay oon garab siiyo oon maxkamadda meesha uga sarreysa la gaaro oon xaqa ayaga ay leeyihiin aan helno dee walaal waxyaalaha birkood oo ka dhaca northern kenya oo ku xisaabsan arrimahan gabdhaha la xoogaya ama gabdhaha la dilaya ama gabdhaha loo guurinaya nimanka ka weyn oo qasab loogu guurinaya de waa arrin anaka arin ma nagu isaa nagu xisaabsanoo waalidkeen iyo annakaba aan raalli ku hadana arrintan in la gooyo waxay ku go-i kartaa un inaan kulligeen hal dhinac kasoo wada jeesano waa foolxumo waa arrin xun qof qofuu rabin inloo in loo guuriyo waana qalad haddana qof oo anda age ama sanadkiisu yaryahay asoon raalli ka ahayn hataa diinteenna oon sheeganahayno diinta islaamka ah ma ma sheegayso meel ay sheegayso qof in lagu qasba guur oo qof uu rabin lagu qasba ma jirto marka waa ka xuma arrinteeda waxaan rabaa waalidkii asaga ahaa oo gaartay waxaan u aamusnaa ma ahan inaan ka danqanaynin ma ahan inaan ogeyn mana aan ka laxabanaynin ma ahan inaan raalli ka ahay dhacdaday dhacday waxaa waaye dee waa maqnaa haddana insha allah taariikh saddexaan soo laabanay markaan soo laabto wixin in la qaban karo oo arrimahaas ka xisaabsan waa in kala qabanay haddana waxaan wici intaasna waxaan sii wici laamaha amniga oo kuoo xil saaran arrimada investigationka ku xisaabsan oo dadkaas in kootini la geeyo sida ugu dhaqsi badan qofkii asaga ahaana sharciga lala tiigsado ayaan maaragtay baryaa waa mahadsantihiin khayr alliansiyo